magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta kaasi oo loo qabtay sideed kooxood islamarkaana kala matalaya kooxaha iyo deegaanada hoos yimaala degmada tartankan oo ahaa mid xiiso badan ayaa waxaa kama dambaysta isugu soo haray kooxda matalaysa deegaanka waabweyn iyo xaafadda laanta hawada waxaana koobka ku guuleysatay deegaanka waabweyn kadib markii afar iyo hal rigooryaal ugu adkaadeen dhigooda laanta hawada ee degmada maxaasa gudoomiyaha ciyaaraha degmada maxaas axmed xuseen ayaa ka warbixiyey tartanka iyo heerarka uu soo maray tartanka wuxuu kasoo bilowday afar ka tirsan tuulooyinka afar kooxood oo tuulooyin ka tirsan iyo afar kooxood oo degmada ka tirsan afarta xaafadood laanta hawada ceelgaab durdur iyo howlwadaag oo maxaas ah tuulooyinkana waxay ahaayeen seedaan jiijo goobo iyo waaweyn oo maanta koobka ilaahay calafkeeda u geliyey na ku guulaysatay maanta isboortiguna waa isdhexgalka bulshada ka anaga ka deegaan ahaan iyo ka degmo ahaan anigoo guddoomiyaha isboortiga degmada ahna aad baan ugu faraxsanahay inay ku guulaysato tiimka waabweyn waa tuulo degmada maxaas hoos timaado waana ku faraxsanahay isbedelka ka dhacay degmada maxaas bel lama soo koobi karo iyo farxad iyo reereyntaba waxaa la siiyey abaalmarinada midda ugu sareysa la siiyey best player la siiyey goalkeeper la siiyey best coach waa qaateen abaalmarina yacni aad u qiimo badanna waa la siiyey waxaana maanta meeshaan ka dhax wax lasoo koobi kara maahan maanta meeshaan waxa lagu baxshay biladaan caadayn inaba laba tartan kale noogu xigto oo xaafadaha magaalada iyo insha allahu tacaala iyo tuulooyinka waa noogu xigaan haduu ilaah yidhaahdo koobabka haduu ilaah soo garoonka u furmay waa garoonka hadda waa noola furay mana joogsan doono tartamada haduu ilaah yidhaaho waxaana rajaynaynaa inaan sii wadno hawsha si wanaagsanna buu tartanka kusoo gabagaboobay maanta waana la wada faraxsan yahay aniga iyo macal shirkaygaba si kastaba ha ahaatee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabelle ayaa muddooyinkaa dambe waday tartamo kor lagu qaadayo horumarinta iyo isdhexgalka dhallinyarada degmooyinka maamulka hirshabelle